بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله إن شاء الله تبارك وتعالى waxaynu bilaabaynaa silsilad ka sheekeynaysa aadaabta siyaamka aadaabu sawm axkaamtiisa fadaa'isha uu leeyahay wanaagga ku dhex jira sida looga faa'iidaysanayo in sha allahu tabaaraka wa tacaala haddii rabbi idmo oo aan ka soo qaadanayno kitaabka iyo sunnaha saxiixa sunnata saxiixa aynu ka soo qaadanayna in sha allahu tabaaraka wa tacaala maadaama bishii ramadaan ina soo hayso oon waxba inooga dhimanayn waan dhowr beri waxa ka dhiman in loo diyaargaroobo oo bisha ramadaan laga faa'iidaysto ayaanu isku boorinaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala marka ama axkaamu siyaam dheh ama aadaabu siyaam dheh waa calaa kulli xaal waa jalasaad waa qayb qayb baan u qaybinaynaa aynu isku baraarujinayno ramadaanka iyo wanaaggiisa si aynu uga mid noqonno kuwii taqwada ka faa'iidaystay waayo allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu taqu yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun sababta dhan oo soonka la inoogu waajibiyey waxyaalaha aynu ka faa'iidayno innaga waxaa ka mid ah attaqwa inaynu ilaahay ka cabsanno oo taqwo la nimaadno waana bishaas barakaysan oo sannad walba mar soo noqonaysa waa nicam cadiima oo allah subxaana wa tacaala ina siiyey waayo sannad walba mar bay inagu soo noqonaysa markaa markaa inagu soo noqonayso in laga faa'iidaystaa la rabaa oo mawsimkaas unayna dhaafin waxaa laga yaabaa kan dambe inaadan gaarin ilaah baa garanaya marka maanto ay tahay bisha koob iyo toban bisha meey sannadka labada kun iyo sideed sideed iyo toban ayaynu bilaabaynaa waana aakhirkii waxa weeye aynu ku jirnaa shacbaan oo waxa ayna soo haya dhowrkan beri gudahooda ramadaan awalan markaa dersiga ugu horreeya waxaynu ka dhigaynaa istiqbaalu ramadaan in la qaabilo bisha ramadaan oo loo diyaargaroobo al-isticdaad in loo diyaargaroobo sidii looga faa'iidaysan lahaa bisha ramadaan diyaargarow loo sameeyo diyaargarowga marka aan ka hadlayna ma aha in cunto badan la soo gato in waxa weeye guriga la buuxiyo in la yidhaahdo maaragtay maalintiina waa hurdayaa hameenkiina cuntaan cunaya ma aha waayo dad badan baa bisha ramadaan waxay ku dhammeeyaan maalintii o dhanna waa hurdaan hameenkiina inay wax cunaan iyo inay musalsal daawadaan ayay wakhtigoo dhan ku dhammaynaya ma aha faa'iidada iyo xikmada bisha ramadaan lainoogu waajibiyey saas ee bisha ramadaan waxay ahayd in habeenkiina cibaado loo taagnaado oo salaatu leylkii iyo qiyaam taraawiixdii loo taagnaado maalintiina qiraa'atul qur'aan iyo cibaadadii iyo wanaaggii la wado oo saxaabada iyo nebiga calayhi salaatu wassalaam habeen iyo maalinba waxa weeye bisha ramadaan waa cibaadaysan jireen bal bisha ramadaan bayba sii laablaabi jireen cibaadada iyo dadaalka calaa kulli xaal marka horta marka ugu horraysa waa inaynu ogaanaa inay tahay fursad cadiima oo sanadkii marku soo maraysa inta aada nooshahay oo ilaahay inoogu nicmeeyey si aynu uga faa'iidaysanno oo u toobadkeenno oo bishaa ramadaan aynu uga faa'iidaysanno marka furas weeye waa fursad cadiima in laga faa'iidaysto la rabo wey oo ayna ku dhaafin waayo dad sanadkii hore inala soomay baa laga yaabaa inay sanadkan soomin waxaa laga yaabaa haddeer maanta dad nool oo inagu ka mid nahay inaynu gaarin dhowrkaa beri oo ka dhiman inaynu gaarin ilaahayna waxa weeye ummaddan waxa uu ku manaystay mawaasim isbedbedelaysa oo mar walba soo noqonaysa sida xajkii sida soomkii waxa weeye hadba ka faa'iidaysanayaanoo saasoo kale sanadkiiba mar inta u timaada waxa weeye ay ka faa'iidaysanayaan marka sidaa daraaddeed in loo diyaargaroobo selafku waa u diyaargaroobi jireen dad badan baa laga yaaba maanta inay ka naxaan oo yidhahdaan wallahi ramadaan baana soo hay maya selafku saas ma ahayn ilaahay bay ka baryi jireen ilaahuna gaarsii ramadaan ilaahu ramadaanna gaarsii bay ilaahay ka baryi jireen mar alla markii uu soonku u dhammaadana ilaahu naga aqbal ayay ilaahay ka baryi jireen ilaahu naga aqbal ilaahu naga aqbal ayay ilaahay weydiisan jireen marka waxaa la rabaa bishaan in laga faa'iidaysto waa shahru lqur'aan shahru ramadaan aladi unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan waa bishii qur-aanka wey waxaa la rabaa qofku cala alaqal waxa ugu yar oo uu samayn karo inuu horta bal qur-aankii akhriyo qof walba istidaacadiisa iyo intuu awoodo kii qur-aanka oo dhan yaqaanaa inuu qur-aankii khatimo ugu yaraan mar inuu khatimo qofka qur-aanka yaqaana hal mar ugu yaraan inuu khatimo kii ka badin karaa inuu ka badiyo ayaa la rabaa waayo waa shahrulqur'aan baa le bisha ramadaan baa qur-aanka la soo dejiyey marka ka faa'iidaysta akhilmuslim wakhtilmuslima ka faa'iidaysta waa inuu nafteenna u faa'iidayno adduunyadaan waxba ka qaadi mayno waanagu badatay waana laga tegayaa maalin walba qof baynu soo xabaalaynaa marka insha allahu tabaaraka wa tacaala aan ka faa'iidaysanno waxyaalaha aad iyo aad muhiimka u ah waxaa ka mid a bishan ramadaan oo waxaa weeye qofka u sooma baa la yidhi iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi xadiis saxiixa ku soo arooray ibnu xibbaan iyo warinayaan man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi dunuubtaadii soo hormartay dunuubta ikhwaani qofka bilow-aadniga adduunkan intuu joogo waqtigiisu saddex buu u qaybsamaa waqtun madaa waqti tegey oo waxa weeye ku dhaafay waadan soo celin karin wixii saacadda a hadlaysa ka horreeyey waa waqti tegey waa ma soo celin kartid laakiin waxaad beddeli kadhaa oo ilaahay inoo fududeeyey inaynu wax alla wixii xumaan inaga dhacday ama dunuub inaga dhacday oo khalad ahayd oo aynu samaynay inaynu toobad ku islaaxinno marka toobad baynu ku beddeli karnaa towbad ila aladiina taabuu maaragta kuwii toobad keena wa aamanuu iimaankii la yimid wa camiluu camalan saalixa fa ulaa'ika yubadilu lahu sayi'aatihim xasanaat ilaahay waxa uu fii suurati furqaan ku sheegay qofka zinaysta ama shirkiga sameeya ama xumaanta sameeya yudaacafu lahu alcadaab cadaabka in loo laalaabaayo kabacdi waxaa laga soo reebay qofkii toobad keenay kaa isaga dunuubtiisiina waa loo dhaafayaa wax alla wixii dunuubta booskeediina xasanaad iyo wanaag baa loogu beddelayaa oo ilaahay baa ajar iyo xasanaad siinaya ajru tawba ayaa la siinaya marka kaa toobad baa lagu islaaxiyaa wakhtiga hadda aad joogtidna oo markaa aad taagan tahayna waxaa lagu islaaxiyaa oo lagu wanaajiyaa alcibaada cibaada cibaadadaa la badiyaa dalabulcilmi qiraa'at alqur'aan waxa weeye cilmiga iyo wanaagga muxaadaraadkoo la dhegaysto laga faa'iidaysto ayaa wakhtigaa la geliyaa oo lagu camiraa waayo naftu waxay u baahan tahay in la mashquuliyo haddaadan ku mashquulin wax ilaahay jecel yahay shaydaan baa mashquulinaya wakhtiga soo socdana go'aan iyo casiimo iyo inaadan dib ugu noqon wixii xumaa oo aad gacmaha kala baxdid oo aad ilaahay maaragtay caabuddo ayaa lagu islaaxaya marka sidaa daraaddeed saddexda wakhtiba waa lagaga faa'iidaysan karaa bisha ramadaan towbadda iyo istikfaartii shahru tawbaa la yidhaahdaa waa shahrulmakfira waa bishii la isku dembi dhaafaya waynoo imaan doontaa marka in la toobad keeno ayaa la rabaa sidoo kale nebigu waxa uu yidhi taraawiixdii iyo qiyaamuleylkii iyadoo inagu boorinayo man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi dunuubtaa culimmadu waxay yidhaahdeen waa dunuubtii yarayd laakiin dunuubtii waaweynay toobad bay u baahan tahay calaa kulli xaal qofku hadduu toobaddii iyo isku daro cibaadadii waxa uu helayaa markaa makfiratu dunuub oo dunuubtiisii waa la dhaafayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala sidaa nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam qowlkiisuna waa xaq wey waa waxyi min allah subxaana wa tacaala muttafaqun calayh marka man qaama ramadaan ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر كذلك habeenka leylatul qadriga qofka dadaala isagana waxa weeye waa loo dhaafaa dunuubtiisii oo dhan waa loo dhaafaa haddaba bishaa ramadaan inaynu ka faa'iidaysanno oo wanaaggaas uuna ina dhaafin in loo diyaar garoobaa la rabaa ma aha qofku markii bishu dhalato inuu yidhaahdo oo bishii baa inagu dhalatay oo uu ka naxo lama rabo waxaa la rabaa inuu sii sugo oo u diyaar garoobo fadliga cadiimka oo ay wadata waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu tilmaamay xadiis saxiixa waxa uu tilmaamay idaa kaana awala leylati min ramadaan haddii hameenka ugu horreeya ramadaan uu dhasho waa hameenka ugu horreeya bisha ramadaan ay dhalato safidat shayaadiin waa la xirxirayaa shayaadiintii idaa kaana awala leyla hameenka ugu horreeya bisha ramadaan markuu dhasho ayaa sufidat waa la xirxirayaa ashayaadiin shayaadiintii wa maradat aljin iyo jinniga kuwoodii dhibta badnaa marada waa kuwa dhibta badan weeye oo aad dhibaatada ugu sameeya bilow-aadniga kuwa waa la xirxiraya sidaa daraaddeed baa arkaysaa bisha ramadaan masaajiddiioo buuxda oo soo buuxsamaysa dadkii aan awal soo geli jirin baa soo gelaya shaydaankii mashquulinayey ayaa laga xiray wa uqliqat waa la xirayaa oo waxa weeye albaabadii waa loo laabaya abwaabu niiraan wa uqliqat abwaabu niiraan naarta albaabadeeda waa la xiraya hal albaab laga tegi mayo waa la wada xiraya oo albaabada loo laabaya wa futixat waa la furfurayaa abwaab aljanna albaabadii jannada waa la furaya haddaba inaynu ka faa'iidaysanno weeye nebigu wuxuu ku sii daray xadiidka walilaahi cutaqaa'u min annaar ilaahay maalin walba wadalika fi kulli leyla cutaqaa waxa weeye waa catiiq waa la xoraynaya dadkii baa naarta laga xoraynaya ee ilaahay u dembi dhaafaya oo dunuubtoodiibuu dhaafaya makfiradood dembi dhaafka ay weydiisanayaan buu ka aqbalaya wixii naar ku jira iyo wixii naar u waajibtay naartaa laga xoraynaya wadaalika kulla leyla buu yidhi habeen kasta ilaahay saasuu ugu dembi dhaafaya dadka marka xadiidkaa oo saxiixa waxa weeye maaragtay oo imaamu tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay werinayaan oo saxiixa culammadao dhan saxiixiyeen ayaa waxa weeye maaragtay culamada qaarna xasan bay ka dhigayaan sida sheikh albani oo kale imaamu xaakim iyana waxa weeye waa werinayaanoo saxiix bay ka dhigayaan calaa kulli xaal marka waxaa la rabaa in waxa weeye laga faa'iidaysto wanaaggaas faraha badan oo loo diyaar garoobo sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha wanaagsan oo bisha ramadaan loogu diyaar garoobayo waxa weeye oo qofku aad iyo aad isugu mashquulinayo oo ajarka badan laga helayo waxa weeye waa qur-aanka in qur-aanka aad iyo aad loo akhriyo oo lagu dadaalo oo la khatimo nebiga calayhi salaatu wassalaam sida cabdullaahi ibnu cabbaas uu warinaayo jibriil baa u imaan jiray qur-aankay wada akhrin jireen way khatimi jireen sanadkii ugu dembeeyena laba jeer bay khatimeen marka in la dedejiyo oo qur-aanka la akhristo maaha inaad taraawiixda iyo imaamka keliya tiraahid ha khatimo adigu naftaada inay akhriyid oo khatimtid baa la rabaa waxaa kaloo bishaaro ah oo qofka muslimka u bishaaro ah oo waxa weeye ku farxayaa qof walboo muslima nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wassalaam kullu camal ibni aadam tudaacafu alxasanatu bicashri amhaaliha qofka camalkuu sameeyo waa loo laalaabayaa toban jeer baa loo laalaabayaa ilaa sabcimi'ati dicfin ilaa toddoba boqol oo jeer markaasuu waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam qaala allahu tacaala ila asawm soomka mooyee fa innahu lii wa ana ajzii bihi aniga ayaa iskale soomka aniga ayaa ka abaalmarinaya yadacu dacaamahu wa shahwatahu min ajli wuxuu uga tegey cuntadiisii iyo raaxadiisii daraadday aniga ayaa ka abaalmarinaya halkaa waxaa laga qaatay lama garanayo soonka ajirkiisa oo waxa weeye ilaahay unbaa garanaya waa wax toddoba boqol kaa la laalaabay ka sii badan laakiin waa qofkee waa qofkii ku sooma dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqii saxaabada dariiqii wanaagsanaa xumaanta iska ilaaliya cayda iyo fadhi ku dirirka iyo waxa weeye waxyaalaha makhaa'idaha lagu ibtileeyey oo la fadhiisanayo qofka inta iska ilaaliya carabkiisa xifdiya waayo xadiid waciidaa soo arooray ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcadash badanaa mid sooman oo waxa weeye soonkiisi aan ka faa'iidaynin ilaa gaajo iyo haraad mooye haddaa maanta o dhan dadka caayaysid ama dadka xamanaysid ama waxa weeye sheekaynaysid oo qiila waqaala daldalaysid dee soonkaaga waxba tari mayo waxaa la rabaa soonku carabka in laga soomo oo caloosha laga soomo oo waxa weeye xubnaha laga soomo ma aha soonku gaajada keliya ee waxa weeye waa inaad edbisid waxa weeye maaragtay carabkaaga aad edbisid weeye mhm marka qofku waxaa la rabaa inuu soon saxiixa la yimaado oo waxa weeye soonkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo kale inuu la yimaadaa la rabaa ee ma aha inuu yidhaahdo saan rabaan yeelayaa waxaan rabaan ku hadlayaa khiibadii iyo waxa weeye xantii iyo isku dirkii iyo dhibaatadii awalba xaaraam ahaa waa ka sii daran tahay haddee bisha ramadaan waa in lasii laga sii dheeraado oo aad iyo aad looga sii dheeraado ayaa la rabaa marka bishaa ramadaan oo wanaagsan aynu ku soonno wanaag iyo waxa weeye ilaahay xaggii aynuu cararno oo waxa weeye rabbi subxaanahu wa tacaala aynu weydiisanno inuu inaga aqbalo wanaagna ina siiyo kuna dadaalno saynu waxa weeye cafiska iyo qiraa'at alqur'aan iyo waxa weeye sadaqada iyo wanaagga aynu ku dadaalno sida waxa weeye laynoogu dembi dhaafi lahaa aynu ka shaqayno waayo dunuubteenna waa badan tahay aad iyo aad ayay dunuubteennu u fara badan tahay waxaa kaloo aad iyo aad u muhiima ina awlaadda la baro oo waxa weeye ilmahaaga inaad bartid soonka sidii saxaabadu ahaayeen saxaaba radia allaahu canhum waxa ay beri jireen ilmahooda soonka ayay bari jireen ilaa iyo waxa weeye ay dhacdo in midkood inta gaajo la ooyo markuu gaajoodo ay cayaar siiyaan oo waxa weeye maaragtay ay cayaarta kuwa maaweeliyaan si uunan maaragtay uunan u dareemin inta soonkii ka harsan marka waxaa la rabaa qofku inuu ilmihiisa ku tarbiyeeyo waajib kuma aha awlaaddu oo waxa weeye carruurtu intay waxa weeye weli yar yihiin soonkii waajib kuma aha laakiin sida salaadaba loo baro oo nebigu wuu yidhi calayhi salaatu wasalaam awlaaddiinna bara toddoba sano markay gaaraan salaadda bara saasoo kale ayaa waxaa soonkana loo baraa si ay waxa weeye ula sii qabsadaan oo ay u sii fahmaan oo marka ay u noqdaan hadhow uu u fududaado waayo qofku hadduu waxa marka hore barto waa u fududaanaysaa hadhow insha allahu tabaaraka wa tacaala marka aynu ku dadaalno insha allahu tabaaraka wa tacaala inaynu soonkaa wanaagsan aynu soonno waxaa dhacaysa mararka qaarkood qofku in uu waxa weeye isagoo sooman uu dhibaato la kulmo muxuu samaynayaa marka haddii isaga oo sooman uu dhibaato la kulmo dadkii qaar baa caayaya qaar baa dhibaataynaya muxuu samaynayaa ma dagaal buu gelayaa oo dagaal buu gelayaa mise aadaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu baray ayuu raacayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ina baray uu inagu boorriyey haddii uu midkiin sooman yahay oo qof idinkayda ka mida uu maanta sooman yahay waana inoo imaan doontaa oo mar gaaraan ka hadli doonnaa haddaad sooman tahay oo qof dhibaato kugu sameeyo ama ku caayo ama kula dagaalamo adugu ha la dagaalamin hana caayin waxa weeye hana u geysanin dhibe waxaa dhahdaa innii saa'im innii saa'im dheh innii saa'im anigu waa soomanahay mana kula dagaalamayo mana kula caytamayo innii saa'im dheh intaasaa kugu filan waayo sababtu waxa weeye ajarkaagii iyo wanaaggaagii iyo khayrkaagii inuu kaa qaato ma aha marka insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas waa muqadimo weeye oo waxa weeye waa horodhac aan ku sii baraarujinayno in bisha ramadaan loo diyaargaroobo laakiin axkaamteedii oo qodob qodoba ayaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala baraarujin doonnaa oo aynu isku tilmaami doonnaa maalmaha soo socda marka sida casharadii hore ma noqonayaan wiig wiig ee waxay noqonayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala ama maalin dhaaf ama waxa weeye maalin kasta soo waa isku baraarujinaynaa haddii rabbi idmo intaa ramadaanka insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baana weydiisanaynaa inuu ina gaarsiiya bisha ramadaan kuwii ka faa'iidaysta oo soomana ilaahay naga dhigo kuwii laga aqbalo oo taqwo ka faa'iidaystana ilaahay uu naga mid dhigo والحمد لله رب العالمين